بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين نكون حجنا كتابك على السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وحن نقول يا عشر كتضواتنا يسديد وحن كو شرحنا سؤاشا لحدا يلابو waxa uu yidhi shiikhu raximahu llahu tacaala su-aasha lixdan iyo labo maa mithaalu sifaati alafcaali min asunna waxaanu ka soo baxnay sifaatu alafcaali mithaalkeedii iyo tusaalihii uu ina siiyey oo min alqur'aani ah haddana wuxuu ina siinayaa sunnaha ayuu axaadiid dhowra ilaa lix xadiid buu soo aroorinayaa oo kulligood mid walba ay ku jiro ficil ku jiro ama laba ficil oo markaa ilaahay afcaashiisa ah bal aynu aragna marka axaadiida alxadiidu alawal wuxuu yidhi jawaabta qowluhu waxa mithlu qowlihi sala allahu caleyh waali wasalam nebiga qowlkiisa uu yidhi baa ka mid ah yanzilu rabbuna kula leylatin ila asamaai addunya xiina yabqa thuluthu leyla alaakhir yanzilu wuu soo degaa rabbunaa rabbigeen baa soo dega kulla leylatin hameen walba ila samaai dunyaa samadan soko ayuu u soo degaa xiina waqtigii yabqa uu haro thuluthu leyla alaakhir hameenka saddex meelood markii loo qaybiyo qeybtiisa dambe macnaha hameenku labiyo toban saacadood hadduu yahay sida wadankeenna oo kale saacadaha toosan markaa saddex meelood u qeybay qeybta dambe macnaha sideed saac ama meelahaas marka la joogo weeye ayuu soo degaa allah subxaana wa tacaala fa yaquulu markaasu wuxuu odhanayaa allah hal min saa'ilin fa ucdiyah ma jiraa mid wax weydiisanayo aan siiyo hal min daacin fa ujiiba lahu ma jiraa mid ibaryaya oo aan ajiibo hal min mustakfirin faakfiru lahu ila aakhir alxadiid marka waa hameen kasta oo waxa weeye waktiga ka mid ah oo ayaa ilaahay sidaas nebigu u tilmaamay allah inuu usoo degayo ha xadiidkan imaamu lbukhaari iyo imaamu muslim ayaa warinaya waa min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu waxa weeye lafdigiisuna waxau ahaa nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu sidaa yidhi ina allaha tabaaraka wa tacaala yanzilu kula leylatin ila samaai addunyaa xiina yabqa thuluthu leyla alaakhir fayaquulu markaasu allah wuxuu odhanayaa man yadcuunii faastajiibu lahu yaa i baryaya oo aan ajiibaa man yas'alanii yaa wax weydiisanaya oo aan fa ucdiyahu aan siiyaa man yastakfirunii fa akfiru lahu aanu dembi dhaafaa taas ayuu odhanayaa haddaba marka xadiidkani sifada ku jirta waxay tahay oo sifatu ficlina waa sifatu nuzuul waa min sifaati illaahi subxaanahu wa tacaala alikhtiyaariya waa sifaat alafcaal alikhtiyaariya markii uu doono uu sameeyo weeye oo waxa weeye nusuul maadaama allah subxaana wa tacaala uu inoo sheegay uu yiri allah araxmaanu cala alcarshi istawaa inoo imaan doonta axaadiidta nabigeena inoo caddaysay inuu allah carshigiisa ka sarreeyo carshiguna uu toddobada samaba ka sarreeyo haddana waxaa la ina yiri oo xadiidkaana odhanayaa ilaahay wuu soo degayaa hameen kasta ila samaai dunya samaai dunya waa midda aynu anagu aragna wey oo aynu u jeedno xadiidkan ahlusunna waljamaaca oo caqiidatu salaf asaalix saxaabadii taabiciintii a'immadii salafu saalix alquruun almufadala sidaas ayay u aamineen oo waxay yidhaahdeen yanzilu rabbuna nusuulan yaliiqu bijalaalihi waa mid isaga u qalma ma aha keennoo kale laa nukayifuhu ma kayfiyeynayno oo odhan mayno waa qaabkaas mana taxriifinayno oo sidaa ahlu ta'wiilku ku dhaceen iyo ashaacirada nimanka la yidhaahde iyo ahlu bidac badan ay ku dhaceen oo yidhaahdeen maya raxmadiisaa soo degaysa maya melag baa soo degaya kalaamkaasi waa taxriif waayo allah subxaanah wa tacaala isagiibaaba hadlaya oo nebigu wuxuu leeyahay fayaquulu allah wuxuu odhanayaa man yadcuunii yaa i baryaya idan marka haddii sida dadka qaarkood yidhaahdeen melag baa soo degaya ma melaggaa odhanaya marka yaa i baryaya ma melaggaa la baryaya taasi waa shirki marka xadiidka sidiisaa loo daynayaa daahirkiisaa lagu wadayaa ma aha nusuulkeennoo kale lama taxriifinayo afartii qaacido oo culimmadu dejiyeen oo sifaadkao dhan lagu dareeriyey baa lagu dareerinayaa oo ah bilaa kayfin walaa taxriifin walaa tacdiilin walaa tamthiilin lama kayfiyeynayo oo ma odhanaysid qaabkaas u soo degaa ma odhan kadhid waayo laynooma sheegin mana odhan kartid oo ma taxriifin kartid oo ma odhan kartid naxariis iyo raxmad baa soo degaysa waa ta- waa taxriif macnihii laga leexiyo walaa tacdiilin in la inkiro sida dadka qaarkood inkiraan oo xadiidkao dhan ba inkireenba oo diideen si- ee, ficilkaas iyo sifaadka ilaahay oo dhan walaa tamthiilin keennana u ekaysiin maysid oo odhan maysid saan anigu u soo dego meel sare uga soo degaa ilaahay uga soo degaa laa intaba waa mamnuuc كلام قيمة وليه هاي جراه حافظ الحكم رحمه الله تعالى مؤلف ككتابك مركة وشرحيه معارج القبول كا. كتابك معارج القبول لإراده وكو شرحيه آه، قصيدة دي سيديريد أو سلم الوصول إلى علم الأصول كتابك سؤال وقيمة آه، أيو وحا وكليه هاي ونحن مركو حديث كان مرأيو وهل كان وكهضليو نزولك ayuu wuxuu leeyahay kalaam aad u fiican wuxuu leeyahay wanaxnu nashhadu shahaadata muqirin bilisaanihi sidqan fii qalbihi waxaan qiraynaa buu yidhi markhaanti kac markhaantiga qof uu markhaanti kaco carabkiisa ka qiraya qalbigiisa ka rumaysan mustayqinan bimaa fii hadihi alakhbaar annaga oo rumaysan oo caqiidaysan ko- axaadiidtan iyo akhbaartan waxa la inoogu sheegay oo ah min duk- min dikri nusuuli rabbi waxa weeye allaah nusuulu rabbi inuu allaah soo dego kulla leylati hameen walba inuu soo dego ayaan rumaynaynaa buuyi oo waxa weeye sidaas adilada ugu timid ayaan u rumaynaynaa bilaa kayfin annagoon kayfiyeynayn sababtu maxay tahay lianna nabiya sala allahu calayh waali wasalam lam yasif lanaa kayfiya nebigu kayfiya nooma tilmaamin oo nama odhan saa iyo sidaas u soo degaa wa aclamanaa waxa uu noo sheegoo na baray anna allaha yanzilu inuu allah soo dego bas nu'minu bidaalika marka naqifu waxaan istaagaynaa cinda nusuus walaa natajaawaz nusuustana ma ka gudbayno ee waxaan leenahay nebigu wuxuu yidhi yanzilu rabbunaa nu'minu bidalik saasaan ku rumaynaynaa idan marka qof walba oo muslima waxaa laga rabaa caqiidada inuu rumeeyo qofka beeniyaa waa qof nebi maxamed beeniyey wey sababtu waxa weeye waxaanu ku soo marnay shahaadatu eh, macnaa shahaadatu anna muxamedan rasuulullah tasdiiquhu fiima akhbar wuxuu inoo sheegay in la rumeeyo oo la qaata amarkiisa marka isagaana noo sheegay xadiidkiina waa saxiix oo waxa weeye bukhaari iyo muslim ayaa warinaya ciddii diidaa waa cid dhuntay walciyaadu billah marka sifatu nuzuul oo sifatu waa, waa min sifaati alafcaal weeye oo ku dhacda mashiicada ilaahay iyo wakhtigu doono الحديث الثاني وهو يرى الشيخ رحمه الله تعالى وقوله ونبي يرى عليه الصلاة والسلام فيأتيهم الله في صورة التي يعرفون وحوية إلهي با إيمانا يا مالنت قيامها في صورته صوردي التي يعرفون أي وحوية قرنيين أيكو إيمانا يا. تعليق يربو الشيخ صار هلكا وحو يري waxa weeye macnahaan u jeedno waa itiyaanka waa itiyaanka ayaa ah sifatu ficilin la suura fafham suuradda laga hadli mayo ee waxaa laga hadlayaa ityaanka waa sifatu ficilin way imaatin la yimaado xadiidkan waa xadiid dheer waxaana bukhaari iyo muslim ayaa warinaya oo min xadiidi abu hurayra nebiga ayaa la weydiiyey abu hurayra wuxuu leeyahay ana naasan qaaluu yaa rasuul allah hal naraa rabbanaa yowma alqiyaama ilaahay ma arkaynaa maalinta qiyaamaha faqaala markaasaa nebigu waxa uu yidhi hal tudaaruuna ma dhibbaad ku qabtaan eh, laylat- waxa weeye ru'yat alqamar leylat albadri inaad dayaxa aragtaan habeenka leylatlbadriga la yidhahdo waa habeenka soomaalidu yidhahdaan naylaqaadka waa habeenku dhammaystiran yahay waa afar iyo tobnaadka iyo shan iyo tobnaadka iyo habeenada leylatlbadriga la yidhaahdo weeye oo cid walba u jeeda dayixii ifkiisa iyo weynankiisa meeshuu doonaba qofka ha jooge qofna odhan mayo qofka kale iga durug aan arkaya dayaxa qof walba waa u jeedaa markaasay yidhahdeen laa maya dhib kuma qabno faqaala markaasaa nabi wuxuu yidhi hal tudaaruuna ru'yata shamsi laysa duunahaa saxaab qoraxda oo waxa weeye duhurkii halkaas bartanka qoraxda maraysa oo aan wax daruura ka sokaynin inaad aragtaan ma dhib baa ku qabtaan qaaluu laa maya faqaala markaasuu waxuuna yidhi innakum tarawnahu kadalika saasoo kalea u arkaysaan allah subxaana wa tacaala halkaa culummadu marka waxay tambiihiyeen ee, daxaawi iyo markay sharaxayaan iyo way culummadu tambiihiyaan waxa weeye mathalka iyo tusaaluhu waa ru'yatu waa ru'ya ayaa ru'yo lagu mathalayaa lalmar'iyi bilmar'iyi waa ru'yatu ru'yadaa la mathalayaa alru'yatu biru'ya ayaa la isku mathalayaa macnaha sida aad u arkaysid qoraxdaas si la mid ah oo aadan wax dhib ah ku qabin baad ilaahay u arkaysaa laakiin ma aha in la isku mathalayo qoraxda iyo allah ilaahay laysa ka midlihi shayin wahuwa samiicu lbasiir waxa weeye allah subxaana wa tacaala wax makhluuqaadkiisaa ma shabaho ee waxa la isku matalaya waxa weeye aragtideenna waay sida aynu hadda qoraxda aynu dhib ugu qabin inaynu aragno ayaynu qiyaamo markaynu tagnana ilaahay u arkayna markaasaa nebigu sheegay xadiidku waa xadiis dheer buu ahaa markaasuu nebigu wuxuu yidhi ee, yajmacu allaahu ilaahay baa kulminaya maalinta qiyaamaha ayaa khalaa'iqtii oo dhan la kulminaya oo halkaa la isugu keenaya fayaatihum allahu allah u imaanaya fayaquulu wuxuu odhanayaa e, qof walba wuxuu caabudi jiray ha raaco man kaana yacbudu waxa weeye e, falyatabicu man kaana yacbudu shayan falyatabicu qof walba wuxuu caabudi jiray ha raaco ayaa la odhanaya waa cadaalad markii lifasli lqadaa oo halkaa maxsharka la taagan yahay oo min awali e, umma ilaa aakhirihim waxa weeye kulli taagan yihiin oo gaal iyo islaamba la isku jiro ayaa ilaahay imaanayaa bacda shafaaca markuu ilaah nebigu shafaaco qaado oo lifasli lqadaa markaasuu wuxuu odhanayaa allah qof walba waxaa caabudi jirdhay raac qofkii marka dayaxa caabudi jiray waxaa loo soo suuray dayaxii baa u imaanaya fayatabicu man kaana yacbudu alqamar alqamar dayaxii buu raacaya naartuu iskula shubaya qofkii qoraxda caabudi jiray fayatabicu man kaana yacbudu shamsa ashamsa waxa weye ayuu raacayaa man kaana yacbudu dawaaqiid qofkii dawaaqiidda caabudi jiray waxyaalihii shirkigaa samayn jiray sanamyadii sanamyadii baa raacayaa markaasuna wuxuu yidhi fatabqa hadihi lumma ummaddaa nebi maxamed baa haraysa wa fiiha munaafiquuha munaafiqiintiina ku jiraan ayaa haraya fayaatiihum allahu allah u imaanaya waa kan marka shaahidku fayaatiihum allahu allah u imaanayaa ghayra suurati alatii yacrifuun suuraddii ay garanayeen ay tilmaamihii iyo sifadii ay kitaabka iyo sunnaha kusoo barteen qaabaan ahayn baa ilaahay ugu imaanaya waa la imtixaamaya fayaquulu wuxuu odhanaya anaa rabbukum anaa rabbigiiniya markaasay waxay odhanayaan nacuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magan gallay makaanunaa booskayagaan fadhiyayna haadaa makaanunaa bartaa ka dhaqaaqi mayno xataa yaatiyanaa rabbunaa ilaa rabbigay noo yimaado hadduu noo yimaadana waa garanayna kabacdi buu markaa fayaatiihum allahu allah baa u imaanaya fii suuratihi alatii yacrifuun suuraddii ay ku garanayeen oo kitaabka iyo sunnaha suuradda halkan waxaa laga wadaa sida imaamu nawowi uu baraarujiyey asuura hunaa waxaa laga wadaa ay asifa sifadii ay ku yiqiineen buu ku imaanayaa markaasay garanayaan fayaquulu wuxuu odhanayaa ana rabukum anaa rabukum rabbigiin baa fayaquuluuna anta rabbuna rabbigayagii baa ta fayatabicuuna waa raacayaan markaa waa marka la is-imtixaamayo oo markaa jidka siraad la marayo oo munaafiqiintu halkaa ku daadan doonaan oo aynu arki doonno oo inoo imaan doonta marka xadiidkaas oo xadiid dhawiila isagana bukhaari iyo muslim iyo warinayaan wuxuu caddaynayaa sifatlityaan in waxa weeye allah subxaana wa tacaala imaanayo oo waxa weeye qiyaamaha uu allah imaanayo oo la arkayo oo markaas eh, dadkii oo dhan arkayaan ayuu waxa weeye halkaa caddaynaya marka xadiidkaasina marka labada xadiid oo dheerdheer waxay tilmaamayaan waxaa ku jira min sifaati alafcaal baa ku jira oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala iyo sifatu lkalaam sababtu waxa weye hadda halkan xadiidkan fayaquulu allah wuxuu odhanayaa man yasalanii xadiidkii hore kana wuxuu odhanayaa fayaquulu ana rabukum wa sifatu lkalaamna waa ku jiraa waxa weeye waayo takalumka markuu allah hadlayo waa sifatu ficilin baa ku jirta marka calaa kulli xaal wuxuu sheikhu u deliishanayaa ityaanka marka axaadiidta kalena waynu arki doonaa insha allah dhowr xadiid oo kaleu sheikhu keenayaa ma dheeraynayno si aan cashirku inoogu dheeraan waxa weeye gaar baynu u- u- waa kala goynaa laba cashar baan ka dhigaynaa su-aasha walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin